kulankan waxa ay koondhex iyo gudoomiyaha gobolka hiiraan iyo maamuleyaalka hay-ado kuhowlgalow hiiraan iyo way ballanku arinsaday sidii gurmad degdegay landiirsi lahayd dadka saameeytay abaaro ee ka nool degmooyinka iyo deegaanada gobolka hiiraan walibana laka ogaaday baaxada markaasi diirsiisanta bulshada saameeytay abaaro kulanka waliba goobroog oo ay gudoomiyaalka degmooyinka gobolka hiiraan kan degmada beledweyne madaxda hay-ado iyo haana ku mid ee xubno maamulka gobolka markiiusaa dhammaaday kulanka waliba ujeedka lagulahayo walyaabo lanku hadlay faahfaahin ku biyey gudoomiyaha gobolka hiiraan muuse salaad weheliye use-oona bulshada kala dardaarmay inyo ishaawiyaan oo diiraddan ku saaray li inaan iska waraysano xaaladda abaaraha oo soo wajahday ummadda reer hiiraan runtii doodihii iyo isweydaarsigii halkan aan ku lafagurnayna walow aan isu sheegnay in qaybo ka mid haydaha ay maanta maqan yihiin haddana kamanaas laabasa wixii halkan aan kula gorfayno umbaa iyagana gaari doono aakhirkana insha allahu tacaala waxaan isla soo saari doonaa go-aan oo yani bayaan aan ka soo saari doonaa xaaladaha iyo meelaha ugu daran waxaan rabnaa oo aan halkan rabnaa inaan baaq ka jeedino gobolka hiiraan la dhihi jiray lixdii biloodna waa fatahaada ka jirto lixdii biloodna waxaa ka jirto abaaro aniga hadda sanadaan ku dhowahay intaan xafiiska joogo fatahaaddu way yareed laakiin waxaa soo kordhay in abaarihiiyaa soo kordhay marka dhinaca inay fatahaaddu naga maqnaato waa aaday muhiim noogu tahay haddana abaarihii yaa dhanka kale ka jiro marka waxaan rabnaa inaan la jaan qaadno inaan dadkaas abaaraha ay qabsadeen u gurmano hay-ad kastaahu iyo sidii ay yani meesha ka qusayso haddii caafimaad ahaan laheyd iyo haddii ay ahaan laheeday biyaha ay ahaan laheeday iyo haddii ay ahaan laheed caafimaad iyo haddii ay ahaan laheeday cunto intaba runtii waxaan jeclahay in qolo kastaahu ay kaalintooda buuxi doonaan haddii alla idmo informationka xataa xog in la helo ayaa afalcelinta ay jawaabtu ka timaada marka waxaan rajaynaynaa inaan iskaashanno inaan si wada jira ugu adeegno haddii aan dowladiina iyo haddii aan saaxiibadii kale oo hay-adihii caawinayay bulshada aan nahay dadku waxay ku tiirsan yihiin inta ugu badan baadiyaha marka la yihahdo xoolahay ku tiirsan yihiin xoolahaas waxay isticmaalaan ay cunaan waa waxyaabaha roobku soo dhaliyo dooga ah waxayna cabaan biyaha oo roobka ka yimaado labadiiba haddii la waayo xoolihii manaafacaad badan ma yeelanaan marka waxaa loo baahan yahay dhinac kasta caawiyo dadkaas haddii kaash ay lahaan lahayd haddii ay raashin ahaan lahayd haddii ay xoolaha laftooda in loo daaweyn ahaan lahayd haddii dadka in la daaweyn ahaan lahayd haddii in biyo loo helay ahaan lahayd insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa in fariinteennu ay meel dheer gaari doonto kulamaduna joogto noo noqon doonaan waxaanan soo saari doonaa bayaan ku saabsan arintaas sidii loogu gurma lahay ummaddaas iyo meelaha baryoritiga u leh kasoo dhigi doona haddii alla idmo xubin kastoo halkan timidna ee xafiiskii ay yn wakiilka uga hayd halkan ay gaarsiin doonto warbixinta haddii alla idmo roobyarada ku jarta gobolada dalka waliba saameyn shalduwanka weelatay bulshada gaar ahaan beeraleyda iyo holo dhaqateeda ee gobolka hiiraan